asalaamu calaykum dhageystayaal weybano dhageystaday tan idaacada warsan ee magaalada baydhabo baa ka dhawaada saana warka galabnimo qodobada dhageystayaalka dheega doontaan warka ununa siin kahayna galabnimadan weybaan ka weyna barakacyaalka ka nool magaalada baydhabo iyo weybayo ku owaada hayana xaalad nolol xumo oo ka haysata gudo magaalada tan baydhabo wadamada qaar ee muslimiinta oo sheegaan hanti maalinta berye yeeto maalinta koowaad ee bilo barakeysan ee ramadaan webiga jubba oo fatahaadka sameeya qeybo kumida degmada baardheer ee gobolka gada ciidanka dowladda oo dhaqdhaqaaqay ciidanka wadan gobolka shabeellada hoose dowladda soomaaliya iyo weybayo shacabka andirtay fariin ku saabsan covid nineteen isaas oo kale amarla karoogi baabuurta dadweynaga bob linjaysidii dad ganacsade oo ka nool ee koonfur africa akhbaaraadka banaankana weybaan ku weyna sacuudi oo nis diyaariyahayta xayiraad saliid oon ku kooyow donald trump iyo weliba trump oo saxiixi amar lakaroojiya haye kaarka deegaanshaga mareykanka ee kaarka gaduudana
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
galabnimo dhageystayaal khamiisa uu taarigdanaya ka eedanta labaatii sadiida bila afraad abriil sanadka lamada kun iyo labaatankaana soo bahayana qodobadii warka galabnimo dhageystayaal diyaar garoobayoogay oo fisana weyba ka bilaabanee qoysaska waa qoysas bogtaale ee ka nool magaalada baydhabo gaar ahaan xerooyinka kayaala duleedyada magaalada baydhabo iyo weybayo ku owaada hayana xaalad nolol xumo oo ka haysata gudo magaalada maadaama ee la gudagalay xilli roobaadka gu-ga oo deegaanada soomaalina subooyinka qubadi ee magaalada baydhaban iyo kumida tamilo labaatan afartii saalaadhaafi suwiinganka qubadi roobabka guuga faahfaahinta warkan way baninhaaye cabdulaahi maxmed cabdiraxmaan weliba guutaan dalka soomaaliya ku bilowday roobabkii guge roobabkaas oo inta badanba hadda ku bilowdan guud ahaan dalka soomaaliya iyo weliba magaalada baydhabo iyo kumada taameelo inta badanba roobabkaas ka qubadaayay maalmooga inkada dambeeyey roobabkan iyo weliba qaylidhaanha kuweerahayta dadka barakacyaalka ee oo ka jara kaamamka magaalada baydhabo horjoogaga kaamka buuriyo shabeello maleelo cabdi cusmaan iyo weliba uuse sheegay in kaamka use biyo badan hagalan maadaama kaamka use kayaala meelo biyo mareene taasna iyo anfududayt in use kaamka biyaha galan waa kuu godoomiyaga kaamka buuriyo shabeelow usoo ku hadlow kaamka buuriyo shabeelow kaamka lero ayaa horjoogin ahaa dhib badana ayaa noohaay dadka oo meelo degano oo masaakinta ah kaarar oo ma jari jiray googa fashion dhiibtay oo may leeraw suusaar leeraw dhidlaaw leeraw kaararkaas dadka oo laku jiray oo walba ka gaari lahayna ka jiraan eedaan dhibaataysiiyey hay-ad kale hata mashruuc wal sii hayto oo beesa sii hayto ma jarta ilaahay hooba era masaakintaas meelo ka baaba ahayta ilo laha araga eedaha samafalka dowladda koonfur galbeed mayba ku odsadaana ili kaamulkaas oo barakacyaalka ka noolaan dhibaataysano si dorlaka qaba dhibdorlaka qaba sidoo kale horjoogo kaamka buuriyo shabeelow iyo weliba usii sheegay inuuse kaamkan dhisiyo shansan ibar intii muddadaas haytan iyo meelin deganaayeen may kayaala dagaandega kayaala sheebta gobolka leeraas wadahoola cusub e ya kayaala kaamka may dhisnyaa shansinna kaamka may dhuuska noole lama boqol i labaatan dhuusa ka noola eedno waanan dhibaataysiiyey mandarka kan shalay shansa ah beeriyukon oo boqolaha ka gooyi kaamka oo masaakinta eedan dhibaato giri may la raay adal wariyo ka dhagadaaya iyo walay dhar e la argaay kan ku qaaday kay shansaa shalay hadeerayo dadka barakacayaalka iyo xiliyadan weliba iyo haladarisaayo hoyla-aan iyo caafimaad daro taas oo ku dhaladaasa roobabka maadaama yo-yiin dad dan yar ee oon haysana weliyo roobka isku ka difaacan cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan radio warsan baydhaba
wadamada hanakumida ee muslimiinta iyo weybayo sheegan anti maalinta berye yeeta maalinta koowaad ee bilo barakeysan ee ramadaana warbixin arrintaas ku saabsan weybanin haye bashiir cabdullah ismaana
maalinka koowaad ee bisha barakaysan ee ramadaan oo lagu go'aaminayo aragtida bisha ayaa la rajaynayaa inay noqoto maalinka jimcaha afar labaatanka abriil sida ay sheegeen wadamo badan oo carbeed kuwa oo ku jira bandow oo la xidhiidha cudurka dilaaga ee coronavirus qatar masar lubnaan morocco syria united arab emirates iyo wadamo kale oo muslimiin ah ayaa saadaalinaya in maalinka jimcada ay u badnaan doonto maalinka koowaad ee ramadaanka imaaraadka ayaa sheegay in baaritaano ay ku bilaabayaan curashada bisha barakaysan ee ramadaan halka xukuumadda riyaadna ay sheegtay in habeenka jimcada ay soo gelayso ay baaritaanada bilaaban doonaan boqortooyada sacuudi carabiya ayaa muslimiinta dunida ay ku xirtaan bisha taas oo ka dhigan in hadda ay muujinayaan in jimcada ay tahay maalinka koowaad ee bisha ramadaan maraykanka iyo wadamada yurub ayaa bulshooyinka muslimiinta ah ee ku nool wadamadaas waxa ay sheegeen inay rajaynayaan in jimcada ay noqon doonto maalinka koowaad ee ramadaanka sida ay sheegeen saynisyaanada iyo xukuumadda qatar baaritaano ay sameeyeen ay ku ogaadeen in bisha ramadaan ay dhalan doonto habeenka jimcada soo gelayso sida ay tilmaameen saynisyaanada qatar waxa ay sheegeen in shanta galabnimo maalinta khamiista bisha laga arki doono koonfurta iyo waqooyiga america xilliga fiidkiina guud ahaan in caalamka ay ka soo muuqan doonto muuqashada dhalashada bisha ramadaan ayaa saameyn waxaa ku yeelan kara xaaladaha kala duwan ee cimilada taas oo mararka qaar ay dhici karto in aan la arkin bilaha hijriyada ayaa ku dhammaada inta u dhexaysa sagaal iyo labaatan ilaa iyo soddon maalmood waxaana ay ku xihan tahay aragtida dayaxa ee bisha bilaha hijriyada ayaa ku dhammaada inta u dhexaysa sagaal iyo labaatan ilaa iyo soddon maalmood waxaana ay ku xihan tahay aragtida dayaxa ee bisha cusub marka la marayo habeenka sagaal iyo labaatanaad haddii aysan soo muuqan markaas waxaa sida caadiga ah la dhamaystiraa soddonka maalmood sida loogu dhawaaqayo curashada bisha barakaysan ee ramadaan sacuudiga iyo wadamo badan oo muslimiinta ah ayaa dhaariya dadka sheega inay arkaan bisha iyadoo uu jiro cudurka coronavirus howlo badan oo la qaban jiray inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan ayaa la filayaa in aan la qaban doonin wadamo badan oo muslimiin ah kuwaas oo dhaca bariga dhexe ama dunida inteeda kale dowladda sacuudi carabiya ayaa sheegtay in ay sii wadi doonaan xayiraada saaran dhammaan salaadaha jameecada ee gudaha dalkaas iyadoo ay ku jirto taraawiixda
wararkan oo dirahaya degmada baardheera iyo sheegaha inti wabiga juba ee marawa degmadaasu saaxalay ilaa geedkuusa waa ka fatahmi meelasa islamarkaasnu sijay sidii khasaarooyin shaaldubon oo hadeeriya dadka gudo magaalada kanool dadka beeralayda isaasoo kale dadka xoolo dhaqatada ah daadadka waybaa la tabeena dhammaan walay dalaghay oo ambahay beeralayda waybaana la qiyaasay beeralayda ama beero saameey fatahaadantiyo diirayaan lama kun lama boqol iyo toddobaatan beerood saasna wayba warbaahintan sheegay maxamed cabdiraxmaan matow oo ee guddoomiyaga iskaashatada beeralayda jubba ee baardheera waybana minateedioo kurooraya ama ku bogtaalay dadlaka qiyaasi ilaa sade boqol sagaal iyo todoba qoys oo kanoola hareero ama agaarada webiga juba ciidamo ku tartankan dowlada soomaaliya waybayo dhaqdhaqaaqyo ciidana weli kuwadaana deegaani degmooyin ku tarsan gobolka shabeellada hoose ciidamada kumaandooska soomaaliya guutada tum-i lixaad ee danab iyo howlgal shalay kala wareegan dhulka xeebta ee deegaanada dhanaane waa gandarsha isaasoo kale jilba marka ee gobolka shabeellada hoose taliyaga guutada tum-i lixaad ee kumaandooska danab iyo waybowse sheegay intii al-shabaab deegaano badan oo kayaala shabeellada hoose lagu saari waana la wareegin ciidamada saasoo kale taliye waa gaashaanle ismaaciil iyo waybowse saasoo kale sheegay intii ciidamada kumaandooska iyo sii wadi doonaan howlgaladiyo iyo kala dagaalamayn al-shabaab haanaso deegaani degmooyin ku tirsan gobolka shabeellada hoose iyo kula wareegayana geedka qaramada midoobay i saaxiibada kale waybayo daaha garoogeena qorsho diyaar garowga iyo ku jawaaba nagowka gofitum i sagaal ee soomaali sanla la tacaala saameynta bani-aadanimo itan dhaqdhaq waa tan dhaqaale ee insheeno kor ama sheeno xanuunka coronavirus waa qorshoogan oo lanka taragala inta laka howlgala li bilood ilaa sagaal bilood wayba uusa fududeeyay hay-ado samafalka ihaan horumarinta antiyo reedan firian mashruucadiyo waana la jaan qaadan xaalado isbedelow ee i weliba tanga sara ee hawejahaw soomaali oo saameyn ama saamayaasa xanuunka coronavirus ujeedada weybu ahaanti laswaa niskukaalada sidii gargaar samafal ee landeersi lahaay mashruuco kale soomaali saas oo kalena la dhisi lahaay nabada iyo arrimo kale dhugunsadayaal weli warkii waa warkii galabnimo idaacadda warsan iyo dhugunsada haytana wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda soomaaliya fawzi abikar nuur iyo markalanka baaqde dadka soomaaliyeed intii u qaadan talooyinka caafimaad ee qof waa ee qeybta ku ee dadaalada laka xakameeyahaya cudurka sida dhaqsigan faafahaya marwo fawzi abikar nuur oo sheegtay intii dowladda iyo wada dadaalo iyo hakadan la hayno oo laka fadahay intii laka yarayo faafitaanka iyo saameynta ee bulshada kuwa dhadi karo cudurkan wayba cadeeyana inti si wadajir shacabkii dowladda muhiimanka eeta intii laiskula wada shaqeeya dowladda soomaaliya oo daryeelka bulshada ay muhiimada koowaad iyo dadaalka weyn angagajarta xakameeyo ka cudurka covid toban sagaal ee dhibaatada weynka haya caalamka dhanga puntland iyo laakwaramahayo intii iyo shaacidii intii iyo karantiili todoba qof ulunkugu shaki intii u qaban cudurka coronavirus guddiga iyo weybaayo ama ero guddiga kuhorseedowkii wacyigelinta xanuunka corona iyo weybaayo kocodsideena shacabka deegaanada puntland intiyo qarsan cudurka saas oo kalena lanku baahanyay intii qof walba oo qabo cudurka la xiriira wasaaradda caafimaadka maamul goboleedka puntland iyo dhaqaatiirta saas oo kale bulshada yalanka baaqa intiyo la dareeran arrimo ama amaradaha ku bahow dowladii saas oo kale maamul goboleedka magaalada muqdisho oo bandow xiliyadii hamiinkii laakarogaay iyo wayba haddee taa toowa lagu bedeli saas oo kalena wayba amaro lahakarogay baabuurta dadweynaga dowladda federaalk soomaaliya qaadi tallaabooyin horle oo laka xakameeyahaya faafitaanka cudurka coronavirus oo dadanka ka dhamadeen soomaali haano kalena hadala jeefana haana kumid ee xarumo lan ilaamintilaka karantiila dadka taliyaga ciidanka biliiska soomaaliyeed janaal cabdi xasan maxamed xijaar iyo ka amari daraawalada baabuurta dadweynaga ee ku shaqeeya muqdisho intiyo yarayeen dadka badan oo qaado jareen haddii baabuurkii laka qaada jaray soddon qofa iyo hadda laka amar intiyo ka qaadan tum ishan qof waybana ciidamada ilaalada deegaanka usa ka amareen inti tallaabo laku qaado idiin hogaansamo ay ta-amarka laamo biliiska tallaabadan iyo haka-eedasa xilo dowlada soomaaliya walkubedeli bandowgii xiliga hamiinki laakarogaay magaalada muqdisho meeli horaantii la sheegay intii bandowguusu bilaawdaay lamada saahamiinimo iyo hadda laka dhigi haalka saahamiinimo ilaa tun iyo kowka iraabnimo sacuudi carabi iyo ku fikirahaytaa halkii waa meeliya in baro doonta malaayiin barmiil oo saliid cayriin ee oo saaran maraakiib saliida qaadasa oo ka wajahan maraykanka haddii madaxweyne trump uuse mamnuuco guud ahaan saliida ee laha ku dhoofiyo boqortooyada islamarkaasna lahageliyo gudo maraykanka qiyaastii afartan milyan oo barmiil oo ee saliid cayriin ee oo sacuudiga lagu shiinow iyo hadda waybayo ka wajahanyin gudo maraykanka waybana la filahaya intiyo diran maalmaha dareerta taas oo cadaadiisa ee kasii korrahaya suuqyada oo markii horeba eedan buh dhaafiyeen saliida cayriinka ee lagu shiinow sacuudi saraakiila maraykanka iyo dhowaan sheegan anti washington iyo ka fikirahaydantii rogers saliida ceyriin ee laha ku dhoofiyo boqortooyada waana ye amaya hakaroogaasa canshuur dheeraade ila wareedi kala dhow sacuudi iyo waybayo sheegahan anti boqortooyada iyo iska dayahayta antiya ee diyaarada xayiraada saliid oo nkukooyikoora ee donald trump lama ila wareed iyo waybayo sheegahan anti sacuudigiiyo ka fikirahayta anti dalal kale lahaku waa dalal laha kubiraw ee saliida iyo maraykanka waa ero haddii maraykanka iyo habirta saliidaas meeliya jeeyi doonta ganacsatada saliida ee yurub iyo aasiya iyo sheegan anti jaran filashe anti sacuudiga iyo saliidaasa ee jeyta gudo dalshe haddii washington iyo hagarowda xayiraada arrintan iyo weybaaye sabab angeta faafitaanka cudurka coronavirus oo hoosan dhaki dalabkii shidaalka ee horseeti burbur eedan weyntaasoo maraykankana ka qasabteentiya ku fikiran antii la mamnuuco saliida dalka la hageliyawa guud ahaan dhugunsidayaal warkay galabnamo isinkula dareertan idaacadda warsan ee magaalada baydhabana sununkaningege warka maxamuud iyo hasaare anoo shuurenisina dareer siyaasiya salaadii farsameeya ay dhugunsidayaal ee asxaabtii warka oo kale qeyb qaateen mahadnage isina ka mahadsantiin dhugunsudowka wararkii barnaamijyada ku bahow idaacadda warsan ee magaalada baydhaba